asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasar axmed barkhad waana xubinteenna murtida maanta oo howlo badan aynu ku soo koobno haddii eebba idmahayo tusaalayaal badanna ina tusta maantana waxaan ku soo qaadanaynaa ninbaa erey lagu yidhi cajiib ah ninka ereyga cajiibka ahee lagu yidhi waxa uu ahaa haddii eebba idmahayo waa loo hoosgeliyey erey ayaa loo hoosgeliyey waxaa la yidhi labo keed noqonaysaa markaasuu yidhi haye saaley ma markhaati ayaad noqonaysaa mise markasta qaate ayaad noqonaysaa u fiirso ya waxaa la yidhi markhaate miyaad noqonaysaa mise markasta qaate ayaad noqonaysaa su-aashaasaa la weydiiyey waa uuna ku mergeday waana mid inoo taalla innaga lafteenna oo haddaan idin leeyahaye ma kuwa markasta qaata ayaad noqonaysaana mar kasta qaata waxan oo waxooda iska qaata ama waxan qaata mise kuwa markaate ah oo mar intay qaataan waxaas qanca oo fula ayaad noqonaysaan baan idin leeyahay waa mahmaadaa dhahaysa aniga ma aha markaate miyaad noqonaysaa mise mar kasta qaate ayaad noqonaysaa wey macnaha waa qof mar walba soo taagan oo xero qaxooti taagan oo mar kasta jawaankii jiidayo oo markuu soo galaba weligiiba qaxooti ah miyaad noqonaysaa mise mid hal mar ay baahidu u geysay oo halkaa mar wax qaatay oo markii wixii uu qaatay sahay ka dhigtay oo haddii eebeedmahay isaga wax soo saar sameeyey oo wixii uu qaadanayey la siinayey ka baxay caydhi ka baxay ayaad noqonaysaa ujeeddadu waasa tusaale soomaali badanoo dhooftay baa jirto hadda adduunkaas lacagaha haysa oo haddana lagu leeyahay caydh bay qaataan waxaa jira qaar lagu leeyahay intay maxkama tageenoo dheheen waan isfurnay iyo lix carruura leh ayaa ninkiina meel degey islaantii carruurtiina meel bay degeen markaasay carruurta biilkooda gaar u qaataan ninka biilkiisaba gaar u qaataa islaanta biilkooda gaar u qaataa waa waxyaalaha ceebta ee ina haysta inaga haddaan soomaalina iyo afkeenna hooyo oo aynaa fahmin ayay qayb ka tahay waa kan marka waxaa lagu yidhi markhaate miyaad noqonaysaa mise markasta qaate ayaad noqonaysaa bay ku leedahay xubintan murtida maanta tusaale ee markasta qaate waa mid mar walba caydh u soo taagan in wax caydha la siiyo raba markaatana waa nin hal mar qaatay wax uu u baahnaa oo baahidiisu intuu hal mar qaatay iska tegey halkaa mar markuu qaatayna dee beer buu abuurtay oo intuu beer abuurtay ayuu beertiisii iska gawsaday oo halkaasuu galay oo wixii markaa la siiyey buu beer ku abuurtay waa nin rago oo wax qabsaday baa la dhihi karaa marka wuxuu yidhi markaate miyaad noqonaysaa mise mar kaste qaate haddii lagu dhowryahay aduma markaataad noqonaysaa mise markasta qaate weligaa ha isku dhihin markasta qaataa noqonaya markasta qaate haddaad noqonayso dulli baad tahay laakiin markhaate haddaad noqoto hal mar unbaad waxaad deeqdaa qaadatay waxbaadna qabsatay adduunka ayaadna dhinac ka raacday qof isku filaadayna waa tahay weeyaan ujeeddada meesha ku jirta ee dedan macnuhu afku waa sida afkeennuna wuxuu u baahan yahay fahan iyo barasho haddii eebba idmahayo si buuxda loo fahmo lana isticmaalo si buuxdana loo adeegsado ayuu u baahan yahay waana shay qaali ah oo lagama maarmaan ah haddii eebbe idmahayo mahmahada maanta kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebbe waxaa la yidhi laba dhaxal ku murmaysa maxaad isu tihiin lama dhaho laba dhaxal ku murantay maxaad isu tihiin lama dhaho